waxaa maalmihii ugu dambeeyey xeebaha gobolka jubbada hoose ka jiray dabaylo iyo mawjado kacsan kuwaasoo khatar ku ah badmaaxiinta kasoo kalluumaysta xeebaha dabaylaha ka jira badda ayaa sababa inuu yaraado kalluunkii la keeni jiray suuqyada magaalada kismaayo maadaama aysan kalluumaysatadu gaari karin meelihii ay kalluunka badan kasoo heli jireen gudoomiyaha suuqa kalluunka ee degmada kismaayo maxamed cali muuse ayaa ka warbixiyey khataraha badda ka jira isagoona sheegay in kalluumaysatada ay u sameeyeen wacyigelin ku saabsan khataraha xilligani ay kala kulmi karaan xeebaha waxa uuna intaasi ku daray in toddobaadyadii lasoo dhaafay laba qof oo ka mid a kalluumaysatada ay ku geeriyoodeen xeebaha gobolka jubbada hoose isagoona kalluumaysatada uga digay in xilliyada badxiranka aysan beddegelin naftoodana aysan halisgelin haddaa i weydiiseen xaaladda hadda uu ku jiro kalluumaysiga hadda xaalaga xaaladdan waa badxiran xagaa baa la yidhahdaa qof ay nafta ay u diido inuu iska joogo moogiy oo wax la-aan iyo dhibaato haysa moogiy qof wax haysta waqtigu badda aadi lahaa ma aha dhacdadii hadda ugu dambeysay dhallinyaraa badda aaday doontii waa gadoontay wiil baa ku dhintay shan saaxibeenimo way doontaa la dhacday laba habeen buu midka hadda midka looga maqnaa daraad baa waxaan ka soo helnay ungumi meydkiisa ay soo dhigtay dhacdo kalea ka horreysay saasoo kale wiil baa ku dhintay inta xagaaga hadda aan lixaad ilaa toddobaad ilaa sideed ilaa hadda sagaalaad aan gelaynaba waxaa nooga dhintay labadaa wiil ka maamul ahaan wacyigelin baan u samaynay dadkii inay ka joogaan badda laakiin hadda waxay u baahan tahay gacan dowladeed inay soo gasho markaan waxaa keenaya dabaylaha iyo roobabka badda ka jira hadda xilligan waa xilli dabayla weeye xagaagana sidiisana lama aadi karo badda sare aada iyo aad hadda waxaa arki doontaan maadaama haddaad suuqa dhex martaan markuu badda ay furan tahay suuqan meel aad lacag dhigta ma helaysid ama kalluun ama bulsho laakiin hadda waxaa arkaysaa in lagu cayaarayaba dumnad ama shax ee shaqaba ka socon marka dee wax isbeddel weyn baa arkaysaa hadda bisha tobanaad ama koo iyo tobanaad oo kale markaa noo imaataan dee meela istaagtaba ma helaysid dadka taagan iyo iyo khayraadka baddi oo soo baxay xilliga xagaaga loona yaqaano badxiranka ayaa kalluumaysatadu waxa ay wajahaan caqabado kala duwan maadaama baddu ay kacsan tahay islamarkaana aysan haysan doomo waaweyn oo iska celin karaa hirarka badda